waxaa maanta magaalada muqdisho soo gaaray soddon iyo afar ka mida shaqaalihii horay uga shaqayn jiray maamulka hawada soomaaliya oo magaalada nairobi ku sugnaa ilaa kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii waxaana la sheegay in shaqaalahani oo halbowlo u ahaa howlaha hagista maamulka hawada ay wixii iminka ka dambeeya ka howlgeli doonaan magaalada muqdisho sida uu maanta warbaahinta u sheegay wasiirka gaadiidka iyo duurista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad oomaar oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho maanta noo soo guureen shaqaalihii halbowlaha u ahaa maamulka hawada soomaaliya shaqaalahani oo ka shaqaynayay nairobi ilaa iyo sanadkii sagaashan iyo saddexdii degganaa nairobi soddon iyo afar qof oo shaqaalahaas ilaa iyo soddon afar qof shaqaalahaas ka mid ah ayaa maanta waxay u soo guureen waddanka gudihiisa si bermanent ah joogto ah ayay waddankani ugu soo guureen wasiirka gaadiidka iyo duurista hawada ayaa sheegay in soo wareejinta maamulka hawada soomaaliya aanay ku imanin si sahlan dadaal badanna loo soo maray sidii heerkan loo soo gaari lahaa waxaana uu dhinaca kala xusay inay jiraan dad ay arrintani waxyeella ka soo gaartay maanta waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah arrinta maamulka hawada soomaaliya sidaad la socotiin dad badan oo soomaali ah ayaa naftooda ku waaya ma ahayn arrin fudud si sahl ah laguma soo wareejin laakiin maanta sida aad indhihiinna ku aragtiin shaqaalihii hawada maamulayay waynala joogaan way soo guureen waddanka gudihiisa ayaa laga maamulayaa ugu dambayntii maxamed cabdulaahi salaad oomaar wasiirka gaadiidka iyo duurista hawada ayaa ku tilmaamay arrin guul ah in soomaaliya markii ugu horraysay ay si buuxda u hanato maamulka hawadeeda isagoo sidoo kalena u mahadceliyey madaxda dowladda federaalka iyo dhammaan dadkii hawshani gacanta ka geystay dabayaaqadii bishii disembar sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii ayay ahayd markii uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xarigga ka jaray xafiiskii laga maamuli lahaa hawada soomaaliya kaasoo ku yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaana xilligaasi ay dowladdu ballan qaaday in magaalada muqdisho ay keeni doonaan shaqaalihii lafdhabarta u ahaa howlaha hagista maamulka hawada soomaaliya taasoo ugu dambayntiina maanta suuro gashay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho